Deegaanada uu maro Webiga Shabelle waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay fatahaadaha Webiga Shabelle uu ka geysto, kuwaas oo noqday kuwo ku soo noqnoqda, waxaana sanad waliba uu cagta mariyaa boqolaal hektar oo dhul-beereed ah iyo dhul deegaan, waxaana arrinkaasi uu sababay hoos u dhaca dhaqan-dhaqaale ee bulshada iyo deegaankaba. Doodo iyo cilmi-baarisyo kala duwan oo ay sameeyeen qaar ka mid ah hay'adaha iyo aqoon-yahanada ayaa lagu sheegay in sababaha fatahaaduhu ay tahay in gudaha Webiga Shabelle uu bacaad xoog leh u degay, taana ay sababto in kakaraadu jabsado marka ay caadadka biyuhu ay noqdaan kuwo korora. Cumar Cusmaan Ganey iyo Cumar Xasan Cusmaan oo ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada ku yaalla ayaa ka hadlaya sida loo xakameyn karo fatahaadaha Webiga Shabelle iyo waxyaabaha ay tahay in la sameeyo.
Waxaan ka warhaynaa maanta webigeena waxaa ka fatahaaday meelo kala duwan ayaa fatahaada ay ka baxeen. Markaan dheer waxay ku jirtaa meelaha ay ka baxeen ama ay ka fatahadeen ee fatahaada kuwa ugu xun weliba. Soo dhowr maalmood dhowr bilood laga daba gadoomay dhanka xataa maamulka xataa waa ku warhaya dhowr mar ma aragtay isku dayeen meeshaas ay tagay jireen ee qarash ku bixiyeen laakiin qarashdiis wax ma waxayna waa wax tara iskaashi waa haddii qarash iyo wixii hoosh lagu qaban lahaa meesha la geeyo oo dad loo waayo jugjug meeshii laba oo wax toosaayo mala marka arrinkaas saas aan fatahaadaas meeshaas ka baxay alxamdulillaah waxaa iskaashtay aa is qarash gareeyay aa naftooda u waxay halis u geliyay dhalin waa marka iskaashatada waxay dhashay marka buqdii noocaas aheedii ama fatahaadii noocdaas aheedii maanta in la xiro oo maxaa la lahaa beerihiina maarata maanta xoo biyihiina ay ku waxeysmaan taasna waxaa loo galwa maanta ilaahi subxaanahu watacaala hagiis ka sugnaatay kasikoon waxa waa dhalintoo dadaashi waa mar dhallinyaradu waxay kusoo siyaadiyeen wadanka iskaashatada ay sameeyeen sida iskugu kaashteen waxay kusoo siyaadiyeen in buqdii ay xireen keliyana ma aha markay waxyaabaan ama fatahaadahan ama dhibka markuu dhaco oo keliyana ma aha in la fikiro waa in la fikiraa ama waxaa munaasab ah ama fiicnaa wanaagsan dhibka intuusan dhicin ka hor in la fikiro si waxyaabaha soo socda ama imaan kara ama khatarta imaan kara sida looga badbaado marka waxaan leeyahay dhibka markuu yimaado ala fikrin ka hor ala fikiro inta aan dhibka ama dhibaatada ama fatahaaduhu ay imaanan sababta waxaa sameyn kartaa intay fatahaadaha imaanan ka hor waa jiikimaysaa webiga ama webiga daaminkiisa meelaha maarata ama jiinka meelaha oo is dhihi kartid meeshaan buqaa ka faka karta ama fatahaadaha ka bixi karto inaad samayso loor ama waxyaaba in la carash uu ku leeyahay caratur loo sameeyo
xalalka fatahaadaha waxaa ka mid ah inta badan webiga waxaa mararka qaarkood markuu guro kale wuxuu u baahan yahay in la cara bixiyo cara bixintaas waxay ka qaadanaysaa yani webiga inuu systemkiisa si fiican u socdo biyihiisa iyo qulqulkiisa ay socdaan laakiin hadduusan webiga oo mar walba isu buuxsama dargaano carooyin badan qashin badan oo keena haddana webiga meesha wixii laga bixin carada biyihii kore isu kacayn taasoo waxaa keenaysa marka inuu banaanka imaado biyi fatahaad iyo problem kalenta ay ka dhishtaan wax kalenta keena waxa waa carooyinka geedaha laga jarayo yacni webiga qarkiisa geedahaas muhiim u yihiin waa carada ay celinayo marka qaar webiga waxaa lagu isticmaala gaadiid oo doonta ah doontaas markay martoo kalenta webiga waxay sameynaysaa hir ay kusoo dhufinaysa hirkaas markay kusoo dhufato meesha waxaa jabaya marka caradeeda waxay waxismaysa marka coosaskii wixii ku aalay haddiisan geedihii meesha ay ku aalay dhibkeeda leedahay marka mar walba suu ujabaa ujaba webiga carada hoose u dhicaysaa markii dambe roobab badan waxa imaana marka fatahaad degdegay ku imaan karta waxyaaba fatahaada dhalina taasaaba ka mid ah goobaha haatan fatahaaduhu ka soo cusboonaanayaan waxaa ka mid ah degmada Balcad iyo tuulooyin hoostaga kuwaasi oo bulshadii ugu badneyd ay ku barakaceen